dowladda soomaaliya ayaa xalay si rasmi ah u furtay dhisme cusub oo ay safaaradda soomaaliya ee magaalada washington ku shaqayn doonto dhismahan oo ku yaala magaalada washington d c ayaa waxay irsatay dowladda soomaaliya dhismahan cusub ayaa waxaa xaliga ka jaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo
dowladda soomaaliya ayaa shalay galab si rasmi ah u furtay dhismo cusub oo ay safaaradda soomaaliya ee magaalada tan washington ku shaqayn doonto dhismahan oo ku yaala magaalada washington d c ayaa waxaa iibsatay dowladda soomaaliya dhismahan cusub ayaa waxaa xariga ka jaray furitaankiisii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo horta allah mahadka leh waxaan u mahad celinayaa safiirka iyo horwadanada safaaradda oo sidii la sheegay runtii shaqa aad iyo aad u ballaaran qabtay oo suurtageliyey runtii inay wakti badan iyo jufti badan geliyaan sidii loo heli lahaa locationkan oo anugu aan kala qaadna magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badan ay ku yaalaan waxaa la fiilaya waktidan oo kale in aan haddaan nahay soomaaliya iyo xaaladan ku jidlow meelo fudfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno laakiin alxamdulilah ilaahay waa mahadaad kale in dadkii wax loo raadiyey iyo safarteenaan ku jeennay inoo furta gashay inaan maanta meeshaas ku imaano safaaradan halkan aan ka furtay madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dhismaha safaaradda soomaaliya ee magaalada washington uu yahay mid ay soomaalida ku faani karto marka la eego degaan ahaan iyo bilic ahaanba magaan taariikhiya inaga taabto runtii safiir walboo soo mara wuxuu ka shaqaynayay sidii dowladda soomaaliya ay ugu lahaan lahayd hanti lagoogta ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel brime area ah oo bayomin abnu la yidhaahdo magaciibu ma leedaha meesha oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh alxamdulilah hadda ilaahay annaganu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda lugtaale oo meesha qoxoo ku taala si aan u soo celino hortaan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeennii iyo qafkeennii nasiibarka waxaan u yeelnay safaaradda washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda maraykanka inaan ku yeelanno meel bixi aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda anigu aan leedahay dhulkeeda aan leedahay dhismaheedana aan leedahay waxaani waa dhaxal ummadda soomaaliyeed leedahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdana waxaan rabnaa labaatan sano ama shan shan sano kabacdi xaaladeena iyadoo sidaa kasii fiican inaan meesha uga sii guurno meel kasii weyn oo ka wanaagsan
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii codsi u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogto gaar ahaan kuwa waqooyiga amerika isagoo kula dardaarmay inay kaalin ka qaataan ballaarinta safaaradda si ay u noqoto safaarad ay u dhammaystiran yihiin guud ahaan agabkay u baahan tahay waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan fariin u diro jaaliyadda soomaalida oo ku nool maraykanka iyo canada iyo qurbaha guud ahaan dowladdu dhaqaalaha cirka kama haysto dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin inay wadaniyiin u yihiin waxaa laydinka rabaa intaasi inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri markii soo dhegto intaba waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa ugu qori uu keeno intaas in ka badan waan samayn karnaa saamayn badan aad leedihiin markaa isku duudan tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saamayntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dowladdiina siaad uga faa'iideyn kartaan hadalkayga waxaan kusoo dabagabeeyey ilaahay waxaan uga baryayaa soomaaliya inay raacdo oo aad midowdo ilaahay qulubtooda inuu soo celiyo ilaahay inuu colaadda iyo dhibaatada ka saaro ilaahay soomaaliya inuu guuleeyo oo waxay ay haystaan uu ilaahay tuso ila wax walbaan haysanaaye
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagana ka hadlay munaasabadda furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ee magaalada washington ayaa guul weyn ku tilmaamay in la helo dhismahan ay ku shaqayn doonto safaaradda maanta waa maalin weyn bay nooga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed waxaa usoo hoyatay guul iyo sharaf baa usoo hoyatay maanta haddaynu dhex fadhino guri xafiiskii noqon doona muxuuha ambasadorka oo inagu aan leenahay waxa weeyaan soomaaliya lixdan jir bay sanad uga hadhay lixdan jir lixdankaa aan jirnay maanta ugu horreysa meelaan inagu leenahay xafiis aan leenahay inaan miftaaxiisa la wareegno calankana madaxweynuhu suran maanta ayaa ugu horeysa marka runtii maanta waa maalin weyn weeye maanta markii calanka qoladiian ka iibsanay colombia bay ahayd oo laygu yidhi konton sano ay lahaayeen inaan anagu maanta kala wareegno anagu aan calanka yaga sudno magaalo ka mida magaalooyinka adduunka ugu qadiimsan oo ugu powerfulsan runtii sharaf weyn oo lasoo koobi karin ayaa u tahay soomaalida magaalada washington waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan dalkan maraykanka goobta laga iibiyey safaaraddana siduu madaxweyne farmaajoba ka dhawaajiyey waxaa degan safaarado badan oo shisheeye waa kan mar kale bayle wasiirka maaliyadda oo faahfaahinaya kharashka ku baxay dhismahan wixii anagu aan ururinay nama cid ahaan nasiisa ma gudaha baan kasoo ururinay oo loo diiday inay meel kale ka baxaan oo meel lagu soo wada ururiyey lasoo wada ogyahay ayaan ka dhisnay maanta afar milyan iyo saddex boqol iyo gogo ayaa ku baxay kaa markaa waxaan doonaynaa in dadweynaha soomaaliyeed ee dhulkan ku nool naga caawiyaan dhismihii hore ay lahayd safaaradda soomaaliya ee magaalada washington d c ayaa waxaa iibisay dowladda maraykanka kadib markii muddo dheer ay burbursanayd si aanay u dhaawicin bilicda goobta ay ku taallay iyadoo lacagtii lagu iibiyey markii dambe lagu wareejiyey dowladda soomaaliya aada ayay umahadsan tahay caasha cuud oo inoo soo koobisay warbixintaasi ku saabsan safaaradda soomaalida ee laga furay magaalada washington